walaal sare waxaan ku sugnaa jaamacadda aan wax ka dhigiyo university of minnesota la dhaho aroor horey ahayd markaan xafiiska galay madaxmele waa toddobadii aroornimoy ahayd ama hal saac sida soomaalida koonfurta u yaqaanaan combyuterkaygii baan furay warkaan iska daeega had iyo jeer markaan meesha soo galo de balaayun baa igaga soo baxday new york oo gubanaysa iyo washington oo la abaaray markaasaan intan xafiiskaygii ka baxaan tegay xafiiskii departmentku lahaa baan tegey dadkii oo wada argagaxsan ayaan arkay xafiiskaygii baan ku soo noqday laba telefoon baa igu soo dhacay midna i think v o a na igaga soo dhacay midna b b c world serviceka igaga soo dhacay oo laleeyahay noo waran markaa waxaan ku yidhi saacadii siiya aan bal maskaxdayda dib u maale sidaasay ahayd maalintii walaal aroortii markaan balaayadu dhacday marka maadaama maalin nabdoon aad ku soo kacdeen oo shaqooyinkiina aad u shaqo tagteen ma shaqadaasina ay dhacday kadib maxaa xigay walaal waxaa xigay jaamacaddu sidii caadigaba u shaqaynaysay madaxda jaamacadda ayaa fariin qof walba usoo diro oo internetka usoo dhigay oo yidhi balaayadaasaa dhacday waad wada ogtihiin shaqadiinu ha socoto hadday dhibi jirtana ha lasoo sheego marka maalintii saani baanu shaqayno markaa sagaalka ay aroornimo ama saddex saac baan lahaa course maalintaa igu cusbayd oo ninhan saaxiibna hidhiga jiro layidhi maanta adigu dhig waxayna ku saabsanayd adduunka islaamka dhaqaalihiisa ayay ku saabsanayd dhowr iyo labaatankii arday oo argagaxsan baan usoo galay marka walaal waayahay professor cabdi ismaaciil bal waxaad iga warantaa marka kadib markii xaalka sidaas uu isu bedelay weeraradii ay dhaceen sebtembar koob iyo tobankeedii sanadkii labadii kun iyo koob iyo labadii kun iyo kowdii bal waxaad iga warantaa marka haddaad xusuustaada dib u celiso maalmihii xiga iyo asbuucaasi gudihiisa xaaladda maraykanku siday ahayd walaal waxay ahayd markaan ka imid xafiiskan galabnimadii soo noqday meelo casarkii ayaa gaarigeygaan geenayay meel garaash oo saliidii waxaa lagaga bedelo qoladii meesha shaqaynaysay ay magacayga markaa arkeen bay xaggeed ka timid markaasaan ku yidhi asalkayga soomaaliyaan ka imid markaasa idhahan waxba kuuma qabanana naga tag haddaba macmiilna waan u ahaan jiray markaa waan iskaga tegay inay khalkhalsan yihiin waan arkay markaa dadka marmar waa loo dhaafaa waa laga jilciyaa ma og tahay waaya markaas ma waxaa sabab u ahayd wixii dhacay iyo caradii laga qaaday mase waxaan u malaynayaa waxay u fahmeenuun malaha muslim oo dhani inuu waxaan sameeyey waana dee sida marka dambe qaarkood ay isku dayayaan inay ka dhigaan bay noqotay maalin dambaan ku noqday markaasay yidhaahdeen raalli hawaan kuku khaldanay maalintii markaasaan ku yidhi me aniga unigumayna khaldameen ummadoo maraykanka oo dhan baad ku khaldanteen iyaka apologiga siiya ama dembi dhaafka siiya culeys intee la eg ayaa muslimiinta maraykanka kortay waagaasi
haddaan dadka soomaalida ee ku badan minnesota kaaga soo qaado walaal qolooyin waagii hore odhan jiray ilmo samatar c i a da ayaa lacag siiso waxay qoraan c i a da ka dambaysa kuwii wadaado fara badan oo baqanaya xafiiskaygii maalin dambe iigu yimiday markaa waxaan sameeyey barnaamij baan sameeyey markaas aan dadka ugu macnaynayo dembigan jariimadan laga galay maraykan inay keentay jariimadihii hore maraykanku ka galay ama vietnam ama afghanistan ama meelo kale marka inay dadku miyirsadaan maraykankii oy ka baaraan degan arrintan laakiinse de waad garanaysaayoo toddobaad bay diyaaradaho dhan xidhnaayeen inay ahayd baan filayaa jaamacaddu argagax baa lagu wada jiray ardaydu qaar ahaan dadka wadamada muslimka ka yimidan maraykan ahayn aad bay u baqanayeen laakiinse markaa qofkii madaxda jaamacadda ka ahaa iyo madaxdii faraha badnayd qaybaha kala duwane jaamacaddoode konton kun oo arday ka dhigtaan wax ayaa si wanaagsan u maamulo dadkii dejiye walaal waa tahay marka laga soo tago in maraykanku dalal ciraaq uu ku jiro uu bannaanka ugu baxay oo uu weeraray oo ay jirtay xataa in saameyntii arrimaha dibadda maraykanku ay ku yeelatay wadamo badan ee weerarkaasi ka sokow gudaha maraykanka dadka muslimiinta ah waxaa la sheegaa qaarkood in dhaqdhaqaaqyadooda la xanibay xaalku wax badan uu isbedelay si yaroo kooban haddii waxyaabihii ugu waaweynaa aada noogu sheegto haddaan sahre tilmaami anigu iska dhigo anigoo soomaaliyan ahaade maraykan ah oo safaradayda shaqadu badan yihiin ayaa waa laysoo dabagalay markaa waxaan garanayaa gabadh yaroon aaba oo ahay ayaan ayeydeedo kanada degan u geynayay markaa waxaan marayay magaalada detroit la dhaho ayaan diyaaradda ku bedelay ottawaana socday markaa wayna baareen gabadhii yareyd be xataa alaabtii saxarada lagaga biinayay wixii o dhan baa la baaray soo noqodkiina diyaaraddiiba waa layga reebay markan ottawa ka soo baxayey dad fara badan oo naqaanana saasaa ku dhacday marka anigu waxaan sameeyey barnaamij baan sameeyey national waxaan leedahay idaacadda ummaddu waxay leedahay national public radio-ga dabadeedna taasaa markii dabadeed dhibtii iga reebtay aniga laakiinse dad fara badan oo naqaano oo muslimiin maraykana muslimiin soomaali ah oo weli dhibaatadaas ilaa maantadaaan joogno hay weli haysato oo liis la geliyey ayaa jirta walaal